إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada warka subaxnimo saaka iyo qodobadan idinkugu hayno waxaa ka mid ah diyaaradaha dowladda kenya ayaa xalay duqeymo cadowtooy ka geystay degmada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ku dhowaad toban askari ayaa dowladda kenya looga dilayay qarax ka dhacay qeybo ka mida gobolka laamu afar askari ayaa ku dhimatay iska horimaadii ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawiisleyda ku dhex maray degmada maxaas ee gobolka hiiraan dowladda federaalk ayaa sheegtay in dowladaha safka hore ay uga baxeen balan ahayd inay kala qayb galaan dagaalada kulan looga arinsanayay difaaca ku dhaqanka shareecada islaamka oo ay soo qabanqaabisay beesha maxamuud yaraab ayaa lagu qabtay wilaayadii islaamiga ah ee galgadood ciidamada dowladda federaalk ayaa barakicin iyo jirdil isugu daray dad barakacyaal ah oo ku dhaqan degmada dayniile ee magaalada muqdisho askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyey inay dhacayo boob u geysteen suuqa degmada maxaas ee gobolka hiiraan oday dhaqameed ku sugan gobolka bari ayaa ka xog waramay xaalad adag oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka mid ah kuwa dowladda federaalka ee weli ku maqan dalka eritrea xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa shaaca ka qaaday in dastuurka ay ka buuxaan qodobo diinta islaamka lid ku ah oo ay shisheeyaha sameeyeen ruushka ayaa duqeymo khasaare dhaliyi ka geystay deegaano dhaca galbeedka dalka ukraine الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiioo faahfaahsan diyaaradaha dowladda kenya ayaa xalay duqeymo cadowtooye ka geystay degmada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed cali aadan ayaa ka waramaya ugu yaraan afar qof oo shacab ah ayaa ku nafwaayay duqeyn ay habeenkii xalay diyaaradaha dagaalka ee dowladda kenya ka geysteen degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka diyaaradahan ayaa ilaa iyo saddex gantaal ku tuuray magaalada jilib waxa ayna ku kala dhaceen xaafadaha bandar jadiid iyo faanoole halkaasoo ay ku dileen afar qof oo isugu jira haween iyo caruur sidoo kale diyaaradaha kenya ayaa duqeynta ku dhaawacay afar qof oo kale oo shacab ah oo ay ku jiraan caruur iyo haween duqeynta ayaa waxa ay dhacday xilli ay dadku intooda badan hurdeen oo ah afar saac oo habeennimo maadaama bulshadu ay u badan tahay beeraley iyo xoolo dhaqato ugu horeyn qaar ka mida dadkii ay dhaawacyada ka soo gaareen duqeymaha dowladda kenya ayaa ka warbixinaya qaabkii ay wax u soo gaareen magacii sacdiyo ibraahim xuseen dad masaakiin waxay ogiisa ku nool aheen suuqan ka imaaday duqeymo badanay nagu ride inaan muslimiinnimo ahaan inoo dhameysa guryo shabaab ee ma nagu dheganayn lamanoo dhaweyn alxamdulilah afar meela iga dhacday waana la soo rooray isbitaalana la keenay waana naceemiyey ilaaha noo nimcee muslimiinta korkooda kor allaha ka dhiga gabarna waa iga dhimatay saddex gabdhood ani aan dhalay iyo ani afar qol iyo balbalayaalkood ay duqeymeys eeda i duqeysay alxamdulilah anaga masaakiin anaa xoogayna ku noole iska shaqaysanayn haddaan suuqa caanaha ka imaaday iridda aan ka galan duqeynta way igu qabatay guriga hitaa ma galan wax ii badbaadina malaha alxamdu alshukrulah ilaahay subxaana watacaala muslimiintaan ku jira haddaanba helaa saddex gabdhood iyo ani iyo canugaas yar canugna waa naga dhintay guryaa nagu burburao carada naga soo jijiida hoostooda alxamdulilah muslima noo soo gurmid ilaahay mujaahidiinta korra ka dhigo keenyaata ilaahay dhulka hala gooy gabar yar le naga dhimatama mida kalena isbitaalka wilaayada ku jirtaa sidoo kale qaar ka mid a ehelada dadka ay waxyeelada kasoo gaartay duqeynta dowladda kenya ayaa dhankooda ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha soo gaaray dadka rayidka ah anigoo yuusuf xaaja ah koley meeshan koley hadda wax la sheegi kara ma ahan waxay naga rida baashan gantaalkii ugu dambeeya ahayd amsirkey gurigey ani aan joogay firirkeeda soo gaaray suuda dhankan aan ku sujuuday wax iga gaarsiisay gurigeyga marka siigadeeda marka dadkii dadkii oo dariska ahaa qayladoodan soo kacnay islaanta xawriirteyda aheed oo hooyaday la dhalatay marin bakaare iyadoo urdaysa iyadoo ilmaheeda iyo gabadheeda ii imaatay marka xaawo bakaare way dhimatay caashe maxamuudi way dhimatay iyo gabadhi yar oo ninkeeda iyada a keenay qaraawsalaan ahaanoo u imaaday shalay maanta bal koley waaba ujeedaana dhibkii nagu dha dhibna nooma yara ilaahay allah ma nagu soo celiya xaawo bakaare iyo caashi maxamuudi unug yar oo iyada oo xaawo bakaare oo iyada soo korsatay oo ninkeeda keenay ay ahaayeen saddex meedkii iyo hilibkii gabalgabalkii iyo wixii iyada dhibaatada iyada noo geysatay gaaladan kuley waa iska dhicinaynaa waxaan isku dadaali karno waan dadaalaynaa dadkii walaal ah muslimiin ah ay joogaan dadkii muslimiinta oo jilib ku nool inay iyaga fadhiga ka kacaan oo dar ilaahay u dagaalamaan oo gaaladan iska dhiciyaan magacayga haweye wallaahi bilaahi tala waxaan ahan yaraynaa ka dhacay ilaahay diyaaradahan gaaladaha baabi'iyo dad badan baa ku dhammaaday annaka alla waa na badbaadiyo wallaahi gardaray nagu duqeeyan ilaaha naga qabta gardaray naga duqeeya muslim naceeb shacabaana shacabaana waxaa lanagu buslaama dad may kala jeceshaa gaala dad ma kala jecla qof allaali qofkay aragta oo muslin ah waa ku ridaysaa allaha naga qabta allana waa na badbaadiya annaga dad badan oo dariskana waa ku shahiida wallaahi aniga ma aan tegin hadda markaan naxay ilmiyaan la cararay guri meeshaasaan geeyey anaaba hadda meel aan joogay meel kale kala kasayn wax aan hadda soo arkay male laakiin hilib la daldalaay waan arkay guryaha wallaahi bilaahi tal aniga hadda waxaa iga burburay afar afar qol baa iga burburay ilaahay ilmaha waa ii dhaafiye waa ii badbaadiye waxaas been waa qof allaali qofkay aragto ma kala taqaano shabaab ma raadiso qof allaali qofkii laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah sheegta inay beegsatay rabta ay disho wax ay shabaab rabto male shicibka usoo dhigat wallaahi bilaahi talaa carruurtayda waxaa lagu gadaa gardarro waa gardarro cadiin waa ilaahay masiibe allaha ku rido allaha baabi'iyo diyaaradahooda dhulka allaha dhigo qaar kale oo ehelada ka mid a ayaa iyaguna waxa ay ka warbixiyeen khasaaraha nafeed iyo midka hantiyeed ee ka soo gaaray duqaymaha xalay ka dhacay degmada jilib wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horey magaca ku bilow murjaan xaaji cabdulaahi ebdi baraka samatar aw maykninka dhi ilaahay masiiba nooridan gaalada ilaahay masiiba alahkrido ilmasiiba nooridan lama minin ebra inkanagadi ilmoogay hal gobor dhaawa inkanagati dadkii oo darayskey ahaayan lama aay dhimiti saddex ilmoodna dhimidan hilibshe markastow saasa nagaden ani shaksiyan may oo burburi lamada minin lamada minin dhammaana eber inka behen lamada derbi dhaloogay ka dhex jiraayan ayaa kusudumen way may ka jiraayan meel lama igaara ka jirayti meelna may ka jirayti sagaal ilmood iyo oo aadiyo ka dhex jirayti gaalada wali noo beegsidoyte ilaa hadda ma sheeg karo wali gaalada oo noo beegsidoyte unumaate ana ma ushi waa gartay guryo ciidan miyaa idin dhawaaday guri iidin manin dhobyo guri iidin manin dhobyo nankan heeday jiro uriyaan way haddii sunaho hataa makaa karo hata hadda kas waaysinya oo muktaar goobela dhehe meelan kasayna male uriyaan way nahi wali oo namasiibada kadhiiti hegeegshe way dad oo dad oo masaakin aya oo meel degina way nan oo uriyaan usuba kaalman baahanya way oo gaariga-aana kabadbede way lamada miniba eber way harantas iyo harantanba eber way kenya ayaa toddobaadyo ka hor sidaan oo kale u duqaysay degmada ceelcadda ee gobolka gedo halkaasoo ay ku dishay dad abriye ah sidoo kale waxa ay muddo laba bilood ka hor ah duqaysay degmooyinka saakow salagle iyo isla jilib waxa ayna ku dishay saddex haween ah dowladda federaalka ayaa duqaymaha noocaan ah bogaadisa mar weliba waxa ayna ku sheegtaa kuwo ay fuliyeen saaxiibadeed laguna burburiyey saldhigyo ciidan toddobaadkii lasoo dhaafay duqeyn lagu beegsaday caruur iyo haween kana dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxa ay dowladda federaalku sheegtay in saddex saldhig lagu burburiyey iyadoo beesha mursada ay cambaaraysay arrinkaas jasaaka allaahu khayran ku dhowaad toban askari ayaa dowladda kenya looga dilay qarax ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka laamo wararka naga soo gaaraya gobolka laamo oo ee kamid ah dhulka xeebta ah ee kenya gumaysato ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiinta ay weerar qaraxa la beegsadeen maalintii shalay gaari kooyal ah oo ay la socdeen askar ka tirsan ciidamada dowladda kenya kaas oo kusii jeeday magaalada hindi waxaa la sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen sagaal askari oo kamid ahaa kuwii gaariga saarnaa sidoo kale gaariga kooyalka ah ayaa gebi ahaanba burburay weerarada ka dhacaya gudaha wadanka kenya ayaa sii badanaya kuwaasi oo ay geysanayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab afar askari ayaa ku dhintay iska horimaad ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawiisleyda ku dhexmaray degmada maxaas ee gobolka hiiraan iyadoona dhanka kale dowladda federaalka ciidankeeda lagu eedeeyey inay dhac iyo boob u geysteen suuqa magaalada maxaas waxaa faahfaahinaya maxamed ciise degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaa ka taagan xiisada colaadeed taasoo u dhexaysa maleeshiyaadka loogu yeero macawisley iyo ciidamada dowladda federaalka oo dhowaan muqdisho laga qaaday halkaasi la geeyey ciidamada maxaas la geeyey ayaa dhac baahsan kula kacay suuqa degmada maxaas iyagoo dhacay hanti dad shacab ay leeyihiin oo fara badan ganacsatada suuqa maxaas ayaa sheegay in ciidamadan ay ugu horreyn rasaas la dhaceen dadka suuqa ku ganacsanayey markii dadka ay kala carareenna ay dhaceen dukaano iyo baqaaro badan dhinaca kale iska hor imaadyo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ee halkaa la geeyey iyo kuwa macuisleyda ayaa degmada maxaas ka dhacay warar ayaa sheegaya in ciidamada dowladda federaalka afar askari laga dilay lagana qaatay qoryihii ay ku hubaysnaayeen sidoo kale ciidamada xabashada etoobiya ayaa b m ku garaacay shalay hoodka degmada maxaas lama soo warin wax khasaare nafeed ah ee dadka shacabka ah reer miyiga ama reer baadiyaha xoola dhaqatada ah ka soo gaaray dowladda federaalk ayaa sheegtay in dowladaha safka hore ay uga baxeen balan ahayd inay kala qaybgalayaan dagaalada waxaa ka waramaya maxamed amiin
dowladda federaalka ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in ay weysay ciidamo u badan kuwa dowladda itoobiya oo kala qaybgeli lahaa dagaalada kuwaasi oo horey loogu ballan qaaday xasan sheekh hadalkan ayaa imaanaya kadib markii toddobaadkii lasoo dhaafay ay warbaahinta alfurqaan baahisay xog sheegaysa in taliyaha ciidanka dowladda federaalka iyo xasan sheekh lasoo gaarsiiyey warqad uga timid abiy axmed taasi oo loogu sheegayo inay isku tashadaan taliyaha ciidanka dowladda federaalka iyo madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa daaha ka rogay shalay oo talaado ahayd ibraahim sheekh muxudiin oo ah taliyaha ciidanka ayaa warbaahinta reer galbeedka u sheegay inaysan xitaa muuqan saansaan ay garab ugu helayaan shisheeyaha olaglayan muuqaal hadda aan daqsan looga qaybgelayo ama ay toos uga qaybgelayaan hadda muuqaal ima nooma muuqdo aniga ima muuqdo shaksiyan waxaan u yidhi waxaan ka warayaa maogtahay dhaqdhaqaaqa iyo diyaargarowga black liveka uma muuqdo mid ka qaybgalkiisu oo dhaqso noogu biiri karo uma muuqdo kama qaybgelayaan hadda uma muuqato inay ka qaybgelayaan waayo markaad aad leedahay howl qabad waxaa ka horeeya tabaabushaa ka horeeya tabaabushahii baan ii muuqan hadda waa mid aan anagu hadda inta ku tashano aan dhigi karno kaasaan sugaynaa hadda ioguma muuqdo maxamuud sayid aadan waa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland wuxuu isna walaac xoogan ka muujiyey waayitaanka ciidamada xabashida etoobiya
time line baa la qabsaday qorshihii waa la fariisiyey timekii dib u dhac baa ku yimid maaragtay qorshahaasu nin kastoo tiim haddii saraakiilaha la dhisay dib u dhac baa jira sabab kastaba ha ku yimaado waxaa kaloo soo baxday khatar kaloo amni oo ah ciidamadii admas sidii lagula heshiiyey horin aan iskaga wareysanay in la dhimayo deegaan kastoo ka baxayaan oo jubbaland iyo koonfur galbeedna aanan loo haynin ciidan amniga la wareego meelihii ay ka baxeen sida galilaya oo kalena ay nimankii dib u qabsadeen waxaan ka welwelaynay ay dhaceen haddana ay qorshaysan tahay bishan inay deegaano kale ka baxaan amni darradaas iyo walaacaas ummadda way soo wajahday maxamuud ayaa ku celceliyey in loo baahan yahay xal looga samata baxo waayitaanka xabashida iyo bixitaanka ciidamada la magac baxay atmis madaxweynaha soomaaliyana uu ka howlgaliyo dowladda soomaaliyeed ee u howlgasho inay dib u qanciyaan midowda afrika iyo dalalka ciidamada noogu deeqay iyo dalalka deeqda bixiyaba waaqiciga jira oo runta oo garoonka la tuso oo la yidhahdo halkan haddii la sii daayo hadda uma diyaarsanay ciidan soomaaliyeed oo la wareegaye shabaabkan baa ka faa'iidaysanaya atleast waa in dib loo dhigaa si loogu diyaar garoobo oo marka ay mas-uuliyaddii dowladda soomaaliya iyo ciidamada ula wareegaan marka arrintaasu waa walaacan saaran khalkhal amnida deegaanadan ka dhaliyey soomaalidu waxay tidhahdaa haddii dhiig gadaal ka tarmay lama tire haddii dhinaca kalena in la yidhaahdo deegaanada ha lasii banneeyo dhinacana qorshaha laga dhaqaajiyo isma xiraysa xisaabtaas markay soomaaliya howl weyn baa u taalla xog hore oo toddobaadkii lasoo dhaafay soo baxday ayaa sheegaysay in imaaraadka carabta ay ka laabteen dhaqaale ay ballanqaadeen inay ku bixinayaan soo duulayaasha oo ay xabashidu ugu horeeyaan kadib markii isbahaysi ahaan ay isku khilaafeen maadaama ay masaalix kala duwan leeyihiin kulan looga ariisanaya difaaca ku dhaqanka shareecada islaamka oo ay soo qaban qaabisay beesha maxamuud hiraab ayaa lagu qabtay wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud maxamed daahir ayaa inoo haya beesha maxamuud hiraab ayaa kusoo biirtay beelaha degan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kuwaas oo caddeeyey go-aankooda ku wajahan xamlada uu karkariyey xasan sheikh ee ka dhanka ah dhulka lagu maamulo shareecada islaamka kulan wadatashi ah oo beesha ay ku yeelatay degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud ayaa loogu digay cid kasta oo xasan ku garab siisa duulaanka uu ku yahay deegaanadu ay beeshu ka degto gobolka galgaduud waxay wacad ku mareen inay difaaci doonaan ku dhaqanka shareecada islaamka oo ay la dagaalami doonaan huwanta shisheeye kalkaalka ah ee ku wajahan dhulka ay degaan nabadoon cabdiciid ayaa beelaha jaarka la ah u soo jeediyey inay ilaaliyaan walaaltinimada iyo derisnimada haddii taasi ay dhici weydana ay la dagaalami doonaan beeshii ku soo xadgudubta meelaha ay degaan ee hiilka iyo garabka u noqota xasan sheekh waa darsaalka nagu meersan oo aan adaalla kuurooya deriska nahay oo la magacaabay oo cayrle saleebaan le intii la gurguurataa iskale ma dhaafayna cid kasta oo u hiilanayda inayna nabadgeliyaan inayna nabadgeliyaan ayaan aad u danaynaynaa haddayna nabadgeli waayaanna gacanbirahaan iskaga qabanaynaa waa inay saas u ogaadaan wax la qariha ma ahan waa xagga qabiilaadka lagu meersanoo la leeyahay lacag baa la siinayaa waxbaa lagu soo dhowaynayaa dhuxdhuxda la sheegaa waa maqalnaa annagu waa ka diyaarsanna maxamuud hiraab baa nala yidhaa ciidamada dowladda ayaa ku jabay dagaalka wuxuuna xasan door biday inuu dagaalka geliyo maleeshiyaad hab qabiil u abaabulan oo loogu yeero macawisley nabadoon maxamed warsame mataan maxamed urur oo ka mid ah waxgaradka beesha maxamuud hiraab oo kulanka ka hadlay ayaa xasan u soo jeediyey inuu ka joogsado adeegsiga qabiilada ah isagoo carabka ku dhuftay waxa ay dhaxleen qabiilada xasan uu hubeeyey waxaana uu dhinaca kale qabaa'ilada kale kaga digay inaysan ku dhicin shirqoolka uu mareegay xasan ee lagu weerarayo walaalahooda la dega gobolka waxaan leenahay ha ka waantoobo ha ka waantoobo inuu dal ku xoreeyo macwisley iyo qabiil inuu ku xoreeyo nin sheeganaya mas-uuliyad oo madaxweyne sheeganaya ama wasiir sheeganaya oo dhahaya qabiila qabiil ku hubayna waxa uu yahay qof walba waa garanaysaa waa wax adduunku la yaabay waaye wax adduunko dhan waa uu la yaabay waaye qabiil aan ku xoraynaa oo aan milatari ka dhigaa wax jira maaha waxaa ku soo khasaaray xawaalle waxaa ku soo khasaaray qabaa'iladii hubka oo u dhiibay beenta waxaan leeyahay dadka cusubow ka jooga caqli waa leedihiin dhagana waa leedihiin kuwa hore wax ka foolxuma aan ku dhici doona ka jooga gurgurta waxaan leenahay mas-uuliyad ma astaahishada soomaalida beentaa u sheegin beentaa u sheegin mas-uuliyad ma astaahishid nin qabiil hubaynaya oo qabiil kale u diraya mas-uul maaha mas-uul maaha milatarigiisii uu kalsooni ka waayey haddayba jiraanba waaye haddayba jiraan waaye si kastaba ha aatee dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda oo xoog leh ayaa ka socda gobolka galgaduud xasan sheekh oo dhuusmareeb jooga ayaa doonaya inuu weeraro magaalooyinka gobolka ee shareecada islaamka lagu maamulayo maxamuud hiraab waxaa ka horeeyey beelaha murugsada iyo waceysle kuwaasoo iyaguna wacad ku maray inay difaaci doonaan ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana ay diyaariyeen ciidamo hubaysan oo ka hortaga duulaanka xasan sheekh ciidamada dowladda federaalk ayaa barakicin iyo jirdil isugu daray dad barakacyaal ah oo ku dhaqan degmada dayniile ee magaalada muqdisho mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya qoysaskan danyarta ah oo laga barakiciyey guryahooda islamarkaana deganaa inta u dhexaysa xerada saban saban iyo haanta dheer ee degmada dayniile ayaa sheegaya inay habeen madow soo weerareen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ay wadatay haweenay mas-uul ka ah kaam ay deganaayeen dadkan la barakiciyey oo ka kooban saddex qoys ayaa sheegaya inay dhibaatooyin badan kala kulmeen askarta dowladda federaalka islamarkaana ay weerar joogto ah ku hayeen muddo ay haatan ku qiyaasayaan saddex ilaa afar bil waxaa lii geysta dhibaato waxaana noogu imaada xaafadaheen waxaana ladhaa guriga qofka mas-uulka lambaradiisana siyaa laydhaa lambar ma hayaa dhaa anaa jooga alaabtaada ilkaha ku qaadaa laydhaa ana ilaa alaabsa ilkaha u qaadaadhaa qofaa jooge markaas saas dhaa middaa aan u baahneenaba adiga waayaa laydhaa kibirka ka batay ayaga shan nin ay ahaayeen shanta ninba way ugu soo haadeen ninkii qaban markuu soo baxasin kii loo baahnaayaa tahay ee soo baxaa laasi naftirkiisu aala jirtila ani dhaawacaa la ii geystay anina hataa hataa umula ahay anoo ay mariin cusmaan xasan may deganyaa dhulka oo haanta dheer iyo saban saban intaan dhehaytoo deganya saddex bilood ilaa afar bilood ya meelinahanii weerarooy islaantas habyugaalilay saddextoo ka iidinin shaanti lama odhag mataanay ahay sida meel adag roora male meel adan ka baxsado male meel adan guuro makasaw walan ka guur mahay sida sidoo kale haweeneydan oo ka mid ah dadka dhibanayaasha ah ayaa sheegaysa inay dhibaatooyin badan kala kulantay askarta dowladda federaalka islamarkaana ay ilaayo haatan carruurteedii xataa ka maqan yihiin hawdiina aadan aleere harada saban saban ay haanta dheer meelan dhehayto deganya dhuldanguuda deganya gabar maskiinga iyo oo dhar iska dhigdaad markoo halaw markoo hawaayaw lama odhow gabar tufisadaasana jirta iyo gabar sagaal jir ee ragi ruumeel makahay ooglaay weerari ideelaa weerari ideelaa dhi meelali idili ilmoogay meel muka oogiyo haddii oana meelka da'awood sildhiga oo haanti dheer laanta tagi wala liinka gobod waay sildhiga harijalmara tagi wala liinka gobod waay barakicinta iyo burburinta guryaha ay samaynayso dowladda federaalka ayaa noqotay mid joogto ah waxayna maalmihii u dambeeyey dowladda federaal ku bilowday inay saq dhexe qoysaska guryahooda ka barakiciso ayadoo weliba dusha cagaf ka marsiinaysa oday dhaqameed ku sugan gobolka bari ayaa ka xog waramaya xaalada adag oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka mid ah kuwa dowladda federaalka ee weli ku maqan dalka eritrea zakariya cumar ayaa inoo haya odaygan oo magaciisa la yidhaahdo cabduqaadir axmed ibraahim kana mid ah odayaal dhaqameedyada kasoo jeeda puntland ayaa isagoo la hadlay saxaafadda waxa uu ka warbixiyey cabashooyin ka imaanaya ciidamo uu xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka u diray dalka eritareya kuwa oo halkaa loo geeyey inay qaataan tababaro ciidan balse iminka laga soo sheegayo xaalado duruufo ah haddaba waa kana isagoo arrimahaasi ka waramaya waxaa runtii na soo gaaraysa dhiillo aad iyo aad u xanuun badan ciidamadaasoo dayac badan markii tababarku uu u dhammaaday sheeganaya wax agaba haysan tababarkii u dhammaaday dalkoodiina aan lagu soo celin runtii aad iyo aad baan uga welwelsannahay waxaan runtii ka welwelsan sidoo kale waalidiintii kullina maanta wax agaba iyo wax ma garanaysaa daryeela midna toona ma haystaan iyagoo ay u dhammaadeen takhasusaadkoodii ciidamada dowladda federaalka ayaa iyagoo cabashaha waxa ay kasoo muuqdeen warbaahinta marar kala duwan kuwaas oo qaarkood ka cabanayo in la dayacay markii ay xubnahooda qaarkood waayeen halka kuwa kalena ay ka cabanayaan in dalal shisheeye oo tababar loogu diray islamarkaana ay ku haysato xaalad nolol xumo aada u liidato oo aysan jirin cidu wax iska weydiinayso duruufaha iyo nolol xumada haysato xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa shaaca ka qaadin dastuurka ay ka buuxaan qodoba diinta islaamka lid ku ah oo ay shisheeyo u sameeyeen waxaa inoo haya haashim cabdinaasir mahadsanid haashim xildhibaan lagu magacaabo cali xaaji oo ka mid a kuwa ku cusub baarlamaanka dowladda federaalka ah ayaa golaha ka hor sheegay in dastuurka ay ka buuxaan qodobo lid ku ah shareecada islaamka wuxuu si isku mid a farta ugu fiiqay dastuurka qabyada ah iyo xeerka ciqaabta tusaalooyinka uu soo qaatay waxaa ka mid ah in xeerka ciqaabta uu qorayo in qofkii qof dila la xiri karo toban sano iyo wax ka badan xataa haddii diyo laga qaato waxaan idin dareensiin lahaa maadaama distoorkaa gacanta ku haysataan qodobada ciqaabta soomaaliyeed ee xeer ciqaabeedka waxaa dejiyey ama sameeyey xilligii gumaystii talyaaniga ayaa la dejiyey xeer ciqaabeedka xeer ciqaabeedka ah markii la dejinayey laguma eegin arrimo badan oo qof dadka islaamka ama ummadda ay u baahan tahay looguma eegin haddii qofka muslimkii wax dilo say og tihiin uu qof kale walaalkiiya dilo oo labadii reer dilka iyo maaratay waxdilu uu ka dhexdhacay ay heshiiyaan oo ay magtii ku heshiiyaan oo ay magtii kala qaataan labadii reer halkaa waxaa ku jirta xeer ciqaabeedka waxay noogu qoran dastoorka in qofkii la xidhi karo toban sano iyo in ka badan uu sii xidhnaanayo oo qodobbada loo cuskanayaan dee hortiinna ay yaallaan xildhibaankan oo sii sharaxaya waxyaabaha lidka ku ah ee ku jira dastuurka dowladda federaalka ayaa yidhi haddii labada reer ay heshiiyaan oo qofka magtii laga bixiyo tacsiir baa lagu oofin karaa sida fiqiga a ku garanaysaan sanad baa la xidhi karaa laba sanaa la xidhi karaa waa edbin garsooru uu ka marayo la edbinayo laakiin labaatan sana inuu xidhnaado ama shan iyo toban sano xidhnaado isagoo arrintiisii lagu heshiiyey waa in arrintaa hoos u eegtaan dad badan oo arrintaasa baa jira dad ku dhintay baa jira arrintaa oo iyagoo magtii bixiya xabsiga ku dhintay arrintaana waa arrinta maarta muhiimka ah xildhibaanada dowladda federaalka intooda badan waxay marar badan fakarayaasha ka sheegaan in dastuurka iyo xeerka ciqaabta ay ka buuxaan waxyaabo diinta islaamka ka hor imaanaya halka wadaadada u fadwada dowladda federaalka ay sheegaan in dastuurka uu diinta islaamka ka tafaasiil badan yahay dastuurka gacanku samayska ah ay ku dhaqanta dowladda federaalka ayaa ah mid baalmarsan diinta islaamka waxaana baadilnimadiisa lagu faahfaahiyey silsiladii saa amaa yaxkumuun ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib oo ah garab ka muuqbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkan saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon dowladda ruushka ayaa duqeymo khasaare dhaliya ka geysatay deegaano dhaca galbeedka dalka ukraine dalka ukraine waxaa weli ka soconaya dagaalada u dhexeeya dowladda ruushka iyo sidoo kale xukuumadda kiyev waxaana lasoo sheegayaa in duqeymo hor leh ay ku dhinteen dad rayd ah mas-uuliyiin yukraaniyiin ah ayaa saxaafadda u sheegay in ruushka uu duqeymo culus ka geystay laba deegaan oo ku yaala galbeedka dalkaas weerarkan oo si gaara kaga dhacay mandiqada lafiif ayaa waxaa ku dhintay saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen in ka badan labiyo toban kale waxayna warbaahintu ku tilmaamtay inuu ahaa kii ugu xumaa ee mandiqada martigeliso tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu qarxay dagaalada u dhexeeya ruushka iyo ukrain bishii febraayo ee sanadkii labada kun laba iyo labaatanka warkii subaxnimana saakay weynagaynta